guddiga kheyraadka golaha shacabka ayaa magaalada muqdisho kusoo gebagabeeyey kulan wadatashi ah oo ku saabsan hindisa sharciyeedka beeraha ee horyaalla golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kulankan oo muddo laba maalina socday ayaa waxaa ka qaybgeliyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya iyo khubaro ku takhasusay cilmiga beeraha mukhtaar maxamed gureed guddoomiyaha guddiga kheyraadka golaha shacabka oo soo xiray kulanka ayaa ka warbixiyey waxyaabaha looga hadlay kulankan marka sidaa darteed beeraleydeeni waxay waayeen cid dhiirigelisa sharci u samaysa ka xakamaysa ganacsatadeenna u abu abyeeli waayey beeraleydeena gudaha waxa ay soo saareen inay ka faa'iidaystaan laakiin ogolaaday ama damcay inay ka keenaan dibadaha ayay xakamayn doonaan sharciyadan afarta ah oo hay-adda ay ugu weyn tahay sidaa darteed marka maalinkii lagu soo wareejiyey guddiga beeraha afartaas sharci oo hay-adda ay ugu weyn tahay guddigu wuxuu ka shaqaynayay muddo toban maalmood ku dhowaad ah iyuu asaga falanqaynaya oo dood iyo turxan bixin uu ku sameynaya afartaas sharci markii uu kasoo gudbayna oo guddiga xaggiisa ay kasoo dhammaatayna nooma suurtagelin ama ma sameynin inaan toos golaha u geyno waxaan garanay in shacab weynaha soomaaliyeed gaar ahaan cidda ay quseyso oo beeraleyda dhinac kasta ha ka timaadee inaan horgeyno ayagana fikradooda ay ku darsadaan maadaama guddigii golaha u qaabilsanaa ay fikradooda soo gudbiyeen in shacabka soomaaliyeedna fikradahoodii ciddii ka wakiilka ahayd ayadana la horgeeyo oo laga shaqeeyaan go-aansanay qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay oo isugu jiray mas-uuliyiin dowladeed iyo khubaro ayaa dhankooda ka hadlay soo gebagabeynta kulankanna uuna u noqdo sharcigan iyo shuruucdan afartan sharci oo asaaska u ah bulshada soomaaliyeed gaar ahaan iskaashatooyinka beeralayda soomaaliyeed iyo badqabka cunada iyo dhirta iyo dhulka soomaaliyeed u ah sidaa ognahay soomaaliya waxay ku jirta dhowrkii sane ugu dambeeyey xaalada ah in wax soo saarkeena ama wadanka dawooyinka la gelinaya ay noqdaan dawooyin tayadooda aan fiicneen ama ay noqdaan abuur aanan ku habbooneyn soomaaliya in la keeno wax walbana la keeni karo wax walbana laga dhoofin karo ayadoo la marin shuruuc la marin guul weyna u noqonaysaa in soomaaliya la meel mariyo sharciga marka farxada ii taha maanta inaan kasoo qayb galo iyo shalaba doodaha macnaha sharcigaas ugu dabaqaayo maadaama uu saameyn weyn igu leeyahay dowladdana waa uga mahad celinayaa cilmi santarna waa uga mahad celinayaa sida faahfaahsan oo ayaga ay u qeexeen annagana aan taladeena ugu darsannay si kastaba kulankan wadatashiga ah ee lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho ayaa talooyinka ka soo baxay waxaa lagu biirin doonaa sida uu qorshuhu yahay hindisa sharciyeedka beeraha ee horyaalla golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya